والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة ومسألة شيء قارئه akhriyaya qur-aanka markuu soo maro aayadda xariis sheegaysa inuu ilaahay baryo qaarigii oo ilaahay barya marka masaladiina waa su-aashii ilaahay uu weydiisanaya addoonku subxaanahu watacaala naxariis iyo dembi dhaaf mas'alatulqaari qaarigii oo su-aasho ilaahay idaa mara biaayati raxmatin aayad naxariis marka uu soo maro alraxma ayuu weydiisanaya marka waa waxa weeyaan master loo idaafeeyey faacilkiisii mafcuulkiisiina maxduum yahay maxduuf yahay wey masalat lqaari qaarigii oo su-aasha alraxma ilaahay buu naxariis weydiisanaya waa xadiidkii hore aynu soo marnay can xudayfata ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qara'a rasuulku wuxuu ku akriyey albaqarata wa ala cimraana wannisa fi rakca saddexdaa suuradood buu ragcad keliya ku akriyay waxaa ku jira shan juz iyo laba maqro aliflamin sayaqulu tilka arusul kullu طacaam wاlmuxsanaat shantaa juz way ku jiraan laa yuxibu juska la idhahde lixaadna laba maqraa kasii jira rasuulka qur-aanka akhriyaya sala allahu alayhi wasalam uu yaraan arbaciin daqiiqa ayaa u akriyaya juskiiba waayo dee su-aashan iyo isticaadadiina way ku jirtaa intee in leeg bay markaa noqonayaan shantii jusoo lagu dhuftay arbaciin dhowr saacadood wey dhowr saacadood buu u taagnaa ragcad keliya laa yamuru biaayati raxmatin aayad naxariisa ma soo marayo ilaa sa'ala ilaahay buu weydiisanaya walaa biaayati cadaab aayad cadaab sheegaysana ma soo marayo ila stajaara ilaahay buu ka magan gelaya marka tamarta ilaahay uu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamka iyo qur-aanka ayaad arkaysa waxa weeyaan asxaabtuna way tababarkaa way qaateen oo asxaabii baa la tukanaya intaa tardiid ulaaya aadaabtii qirada ayuu halkan ku xusayaa sheekhu in aayaddii la tardiidiyo tardiidku waa celcelin waxaad celceliso ama ku noqnoqoto waa wax kuu macaan waxa kugu adag ama kuu qadhaan dee qofku uu iska dhigaa qur-aankaa u macaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa ilaa ma celcelin kareenba aayad intan can abi darrin qaala qaama anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa cibaadaystay habeen buu qiyaam sameeyey uu cibaado u taagnaa xataa idaa asbaxa ilaa uu ka waabariisanayay macnaa qaama anabiyu biaaya biaaya jaariya majruurku ficilka hore ku tacalluqaya si uu macnuhu u sax noqdo qaama anabiyu biaayati nebigu aayad buu ku cibaadaystay xataa idaa asbaxa xataa asbaxa jeeruu waabariisanaya aayadaasunbuu celcelinayay walaaya aayaddaa suuratulmaayida ku sugana ka warramaysa qisadii nebi ciise in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim aayaddaasuu ku celcelinayaa way koobantay laakiin meel bay ka haysata in tucadibhum ilaahay oo haddaad cadaabto addoomahan fainahum cibaaduk dee waa addoomahaagii cidina wixii ay leedahay laguma qabsado wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fainaka adigu anta adigu alcasiizu alxakiim kii awoodna labaad xikmadna leh marka ay taaldarrana kugumay kalifin kamana gardarin qisadaas oo qiyaamaha iyo muuqaalkiisii xusaysa iyo ilaahay oo ciise su-aalo yidhi ma adigaa yidhi dadka ilaah iga dhigta waa kuwan dar badan ilaah kaa dhigtae isna wuu isbaraxayaa wuu isbari yeelayaa arrinkuna inuu ilaahay u yaallaabuu caddaynaya qowluhu caza wajal waa baabu qowlih caza wajal ilaahay aayaddiisii baa la fasiri ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك بولاء الصلاة ذكرها وقاضي ولا تخافت بها هلا قرن لبدا وابتغي بين ذلك سبيلا لبدا إن أدحيسها نقطة قرادة مدانات كرنا وقيلنين kana qarinaynin qoladaad tukinayso qoladu ha ku maqleen kuwa gaaladiina ayay maqli can ibni cabbaasin fii qowlihi caza wajalla walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha aayadaasu ibnu cabbaas turjumaan lqur'aan ayuu fasiraya qaala ibnu cabbaas wuxuu yihi nazalat way soo degtay aayaddani suurat lisraa akhirkeeda wa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamedna mukhtafin bimakka maka ayuu isku qarinayay cahdigii isqarintii iyo isdhowridda iyo dhabashadii iyo qunyar socodku ku jiraa fa kaana nebigu waxau ahaa idaa sallaa biasxaabi markuu asxaabtiisa tukiyo rafaca sawtahu codkiisu kor u qaadi jiray nebi maxamed markuu asxaabta tukinayo yajharu bilqur'aan qur-aankuu la jahraya aada buu kor ugu qaadaya wa kaana almushrikuuna gaaladuna waxay ahaayeen sanam caabudku idaa wa kaana almushrikuuna fakana idaa rafa idaa sallaa biasxaabi rafaca sawtahu yajharu bilqur'aan wa kana almushrikuuna idaa samicuu sawtah gaaladu markay maqlaan nebiga codkiisa isagoo qur-aanka akriyaya rasuulka ilaahay oo qur-aankii lagu soo dejiyo akhriyaya sabu lqur'aana waman anzalahu waman jaaa bihi inkaari ku dhacda wey sabu lqur'aan qur'aankay caayaya waman anzalahu cidda soo dejisayna way caayaya waman jaaa bihi cidda la timidna way caayaya qur'aanka iyo rasuulka iyo malagga inta waa isku daraya shayaadiinta iyo kufaartana wuu dhibaa qur'aanka iyo adaanka iyo dikrigu wuu dhibaa faqaala allahu caza wajal ilaahay baa markaa waxa uu yidhi linabiyihi ku yidhi aayaddan uu soo dejiyay walaa walaa tajhar bisalaatik tafsiirkeeduna waxa weeyaan buu leeyahy ibnu cabbaas walaa tajhar bisalaatik ay biqiraa'atik salaadan imika akrintii baa looga jeedaa akrinta kor ha u qaadin haddaad kor u qaaddo fayasmaca almushrikuun gaaladaa maqlayo oo fayasubu lqur'aan qur-aankay caay marka si aanay qur-aanka intay maqlaan u caayin hoos u dhig walaa tukhaafit biha hoosna ha u dhigin oo ha siraysanin qiradii akrintii can asxaabika cidda aad tukinaysa ha ka qarin falaa yasmacuu dabeed ay maqli waayaan iyagiibaa asxaabtiibaa maqli waayaya aad tukinaysa oo qur-aankii dhegahoodu aanu ku dhacayn maxaa la yeelayaa wabtaqi ka raadi bayna daalika labadaa dhexdooda sabiila jidaad ku akrido marka bayna alisraari waaljahri cod u dhexeeya oo kuwaasina aanay maqlin asxaabtuna maqlayaan can ibni cabaasin qaala kana anabiyu sala allahu alayhi wasalama yarfacu sawtahu bilqur'aani wa kana almushrikuuna ida samicuu sawtahu sabu lqur'aana waman jaa bih fakana anabiyu sala allahu alayhi wasalam yakfidu sawtahu bilqur'aan qur-aankii buu markaa hoos u akriyay wamaa kaana yasmacuhu asxaabu asxaabtiisina way maqli waayeen faanzla allahu caza wajala walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtagi bayna dalika sabiila aayadaasaa soo degtay marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa in lala jahri karo oo kor loo qaadi karo salaatu leylka ama qiyaamu leylka iyo in hoos loo dhigi karo labadaba marba midkii maslaxaddu ku jirtaa la eegi iyo in dhexdhexaad la akrii karo saddexda xaalaba way bannaan yihin inaad kor u dhigto inaad iska siraysato iyo inaad si dhexe u akrido waxaynu ka faa'idaysanaynaa laabudda min almuwaasanati bayna almasaalixi waalmafaasid usuusha siyaasadda dacwadda ayay ka mid tahay in la isu eego maslaxadda iyo mafsadada oo haddii meeshan maslaxadi ku jirto oo mafsada ka dhalanayso maslaxadda waa la iska dayay qur-aanka ilaahay in dadka la maqashiiyaa waa maslaxad laakiin haddii mafsado ay ka imanayso gaaladii caayayaan hoos u dhig baa layidhi marka labadii maslaxana gaar baa loo sii miisaamaya labadii mafsadana gaar baa loo sii eegaya haddana haadaa waxay tusinaysaa qiimaha shareecadu ay leedahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa qur-aanka oo lacaaya diinta oo lacaaya ilaahay malaa'igta rasuulka inay dhaqanka gaalka tahay waa dhaqan gaale dhaqan islaam aha waayo gaaladu sidana u caayi jireen qur-aanka waxay ku sanifeen ay ku arkayaan dadka ay markaa maatida harowsanayaan baa qur-aanku qalbigooda qaban jiray markaasaa nin iyo walaalkiibaa kala tegaya nin iyo xaaskiisiibaa kala kii qur-aanka dhegaystaaba uu ka taga markaasay karaahiyeysan jireen in la maqlaba dee waa ku ilahaa laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiih ha dhegaysanina buuqa uun buuq uun kasii daaya si aanu idiin saamaynin marka inuu qofku caayo diinta ilaahay waa gaalnimo waxaynu ka faa'idaysanaynaa qur'aanka iyo dikrigu gaalka u dhibaa shaydaanku sidaa la yidhi adaanku uga cararaya qur-aanka markuu qof kale loogu akriyayo sidaasoo kale gaalkana u dhibaya baabu rafci sawti bilqur'aan qur-aankii oo kor loogu qaado codka waktiga aan ciladii jirin ummad ku raaxaysanayaa joogaan iminka caalamulislaami gaaladu siday usii riixayeene irhaabka iyo waxugu soo marmarsoonayeen qur-aankii bay ka joojiyeen madarisadii kor loo qaaday bay ka joojiyeen adaankii bay ka joojiyeen aqiimidii qur-aankii microfonka lagula jahrayay caalamulislaami dawlado badan baa khalaas halma adaan baad maqlaysa aqiimidana ma jirto qirada microfonka ka baxaysaana ma jirto duwal alkhaliij in badan oo kamid ah kolkaasaa maxaa laga duulayaa gaala dalxiis oo meelahaan midhiqinayo qaaqaawan unbaa yidhi yaanaan maqli kaa kuwii meeshoodaba yidhi ka qufulay ayaa halkana yimi shaydaankiibaa soo guuray marka boqoradii meesha haystuun bay ku yidhaahdeenuun waarnimayo inaga hoos nooga dhiga dee inagana waynu soo gaadhuun innagana wayna dhex midhiiqinayaane weli maamulladaan yaro xoogaysanin haddii laysu xoogaysto waarnaaqusun baa loodhan markaana baabu rafci sawti bilqur'aan qur'aanka oo kor loo qaado can ummi hani qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa asmacu waxaan maqli jiray qiraa'ata nabiyi sala allahu calayhi wasalam qirada nebiga wa ana calaa cariishi aniga oo fuushan dergadayda yar xagga hoosuu nebigu ka akhriyaya iyaduna xagga sare ayay hurudaah marka halkaasaan ka maqli jiray bay waa inantii sayid cali ee walaashahana ina abi aalib umuhani bintu abi aalib gurigeeduu nebigu seexanaya calayhi salaatu wasalaam joogaa mararkuu yimaada iyo markii hore iyo intaba uu ka agdhowaa xagga hoosuu joogaa iyana cariishka saraan saa reebay talkaasan ka maqlaya codkiisa kolkuu habeenkii cibaadaysanaya wax banaan wey baabu maddi sawti bilqira'a rafci sawti baa ahay taas tani waa maddi inaan qur-aanka la dudubinin la hurgufin laakiin la jiijiido oo la tajwiidiyo oo la tartiiliyo can qataada qaala sa'altu anas waxaan weydiiyey wuhi anas ibnu malik kayfa kaanat sidee bay ahayd qiraa'atu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qiradii nebi maxamed iga sheekeen qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa yamuddu sawtahu madda codkiisuu jiidayay jiidid korna wuu qaaday waanu jiiday qur-aan mufasal ah oo waafi ah oo si fiican looga boganayo o loo dhagaysan karayo axaadiidtan markii hore wuxuu kuugu sheegay waa jaamic liaxaadiidi tafsiir axaadiidtii markaa tafsiirka fasiraysa iyo sida loo akriyay qur-aanka ka warramaysa axaadiis iyo qur-aan isku jira oo isfasiraya ayaan kitaabka u guntay buui marka horeba btazyiin tazyiinu lqur'aani bisawt qur-aankii kor baa loo qaaday waana la jiijiiday codkiina waa la qurxinaya laba quruxood weeye oo midina waa habka akrinta wa huwa aydan xilyatu tilaawa wa ziinat ladaa'i walqira'a markuu ibnu jazari ka warramayo tajwiidku macnuhu sameeyo ee waajibnimadiisa uu kasoo hadlay baa wuxuu ihi qur-aanku qurxiyaa markaa qur-aanka in si fiican loo akriyo oo tajwiid lagu akriyaana way qurxisaa in codka la wanaajiyaana way qurxisaa labadaba marka inta faraha badan barashadii tajwiidku waa muktasab weeye codkuna mawhiba weeye oo wax ilaahay addoomaha u hibeeyo bal haddana qofba intuu wanaajin kara inuu iska baadi doono can ilbara qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi zayinu lqur'aana qur'aanka ku qurxiya biaswaatikum codkiina ma aha marka horeba inuu fool xumaa kalaamka ilaahay marka horeba wuu qurux badnaayo wuu wanaagsanaa ilaahay kalaamkiisa laakiin kalaamkaa ilaahay wanaagsan baa mararka qaarkood dee dadku hadday si xun u akriyaan ama jejebiyaan dee ay meel kaga dhacayaan oo kalaamkii ilaahay bay kharibayaan marka wanaaggii uu lahaa ha loo daayo codkiina ku wanaajiya wanaaggii uu lahaa qur-aanku si aan uga tegin zayinu lqur'aana biaswaatikum qur-aanka ku qurxiya oo ku wanaajiya codkiina wanaagiisaasiyuu ka tegi عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم التجويد كنا وهالكيس وانا القراء فيعا وعد كنا وناكسيها التجويد كنا وناكسيها مركاتا معنى هيدو معها ان آه loo samaynayo codad ka baxsan qaanuun alqira'a qawaaniinta qiradu nidaam bay leedahay cilmu lqira'ati watajwiid uu ka waramayo markaa xeerarkii uu lahaa cilmiga tajwiidku in la dhaafiyo ama qofkii uu iska baadi doono cof cod aanu lahayn oo takalluf uu ku jiro takalluf waxaanad lahayn markaad baadi doonto socod aanad lahayn iyo cod aanad lahayn iyo waxa dhacaysa in turuntura iman karto ama qofkii warkiisuba niiqniiq ku dambayn karo markaa cod aan takallufna ku jirin si caadiga qofku u wado intuu hagaajin karo waa inuu hagaajiyo waana in si aynu arki doonno dee qofku ilaahay mawhibo u siiyana lagaga warhaya عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي هريرة النبي محمد بن مقليا أرنيا ما أذن الله لشيء ilaahay shay ma dhegaysanin waxyaabaha la maqla ah maa adina inta uu dhegaystay linabiyin uu dhegaystay nebiga oo xasani sawt codkiisu wanaagsan yihi dhegaysiga ilaahayna ka qaadi mayno waxba ma dhegaysado sida makhluuqa odhan mayno waa mid u gaara isaga waxbuu dhagaystaa laakiin ka khalqiga la mid maa maa adina linabiyin xasani sawt nebi ambiyada ka mid ah oo cod wanaagsan nebigaasoo yataganaa bilqur'aan qur'aanka ku sawdaynaya oo tajwiidinaya si fiican u akhriyaya weliba yajharu bihi isaga oo korna u qaadaya mararka qaarkood waxaynu halkan dambe ku mari doonaa nebigaas in axaadiidtaasi ay ishaarayso nebi daawud inuu cod wanaagsanaa qur'aankuna tilmaamayba inay u jawaabi jireen buuraha iyo jaamidaadku adina bimacnaa istamaca ilaahay ma dhegaysanin shay intuu dhegaystay nebi cod wanaagsanaa qur-aankii lagu soo dejiyey si wanaagsan oo akhriyaya mararka qaar baa kutubaha hore qur-aan lagu sheegaa towraad iyo injiil iyo qur-aanku magaceenna weeyaan magaca kitaabkeenna weeya laakiin moy dhacdaa mararka qaarkood iyadoo looga jeedo ilaahay kugu soo dejiye uun yataganaa bilqur'aani yajharu bih markaa dhaqankii saalixiinta iyo ambiyada ayuu ahaa quluubtooda si ay u waraabiyaan inay kor u qaadi jireen kutubta lagu soo dejiyey can abi hurayrata ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ma adina allahu caza wajala lishayin yacni adanahu linabiyin intuu dhegaystay shay kale ma dhegaysta nebigaasoo yataganaa bilqur'aan markaa halkan waxa weeye maa adina allahu adanahu waa masterkii tani adanahu maa adina bay taa hor ahayd tanina waxa weeye adana macnaa adina oo ficilkiya iyo adanan oo masterkiya dee way ka duwan tahay adana waa adaankii bay ahayd iclaamkii bay taas ahayd marka saas weeyo adanahu waa masdarun mudaafun ilaa faacilih dhegaysiga uu ilaahay dhegaystay nebi qur-aankii akhriyaya عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري نبي قوحو دقيس أبي موسى الأشعري أصحابي لورجر إرهر يا منير كن يدي سيوي مقعيسنا عبد الله بن قيس بوها عمر بن الخطاب عثمان بن عفان انتو بان مرحبا كدقان markii dambe xakamka la sameynayay muslimiinta waqtigii dagaalku dhex maray asxaabtii waa kii ka socday dhinaca caliya xakamkiibuu galay ciddii garsoorka loo dhiibay ay ka xanaaqsanaayeen khawaarijta asxaabi markaa mashhuur oo qaaliya buu ahaa wuu cod wanaagsanaa ragga codka fiican caanka ku abu ahaa marka habeen buu dhegaystay nebigu faqaala markaa nebigu waxa uu yidhi laqad uutiya waxaa la siiyey asxaabigan mizmaaran cod min mazaamiiri aali daawuuda calayhi salaam reer daawuud codkii la siiyey oo kale ayaa nebigana la siiyey ayaa abi muusena la siiyey marka mizmaar waa waxaan la garaace ee dhagaha soo jiita marka sidaa dadka qaarkood ay dhegahooda u raacaan qalabkan la garaacayo ee codkaasi uu usoo jiitaa isagana codkiisani uu usoo jiidanayaa dhagaha halka mizmaarka ay isaga egaadeen waa halkaa weeye waa cod noqnoqonaya oo si fiican dhagaha iyo qalbiga usoo jiidanaya sida dadka bahalkaa jecel mismaarkaba iyo waxa la garaaco qalbigooda usoo jiida ereyga aali daawuud mararka qaarkood baa qofka isagoo loo jeedo aal la raaciyaa idan lafdu aal muqxam waxa uu markaa soo dhex galay meesha une min mazaamiiri daawuud daawuud codkiisi daawuud codkii uu lahaa oo kale ee ilaahay uu tilmaamay inay u jiibinayeen shimbiraha iyo buuruhu oo marka uu codka akriyayo buuraha iyo shimbiraha ayaa iyaguna awibi macah u jiibi baa layidhi asay ka daba akriyayaan can caaishata qaalat samica anabiyu sala allahu alayhi wasalama qiraa'ata abi muusa faqaal laqad uutiya hada min mazaamiiri aali daawuuda calayhi asalaam saxiix عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام حلي هدي حلي تو مركي أن كنت لقيسي بنبونا تاد مغلي لهاي الحلي وقت أن كنت لقيساني آه قرآن ديو سوى أكسان وآخرية سورة هدان أغان لها إن النبي محمد ولقيساني سآت بانوسي قرحين لها waxaa markaa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa qur-aankii in kor loo qaadi karo markaan dhibaato kale wax kale jirin oo meesha imanaya qur-aankii in si wanaagsan loo akriyo xagga tajwiidka iyo xagga codka labadaba waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa in uu qur-aanku kusii macaan yahay dhegaysigaba oo qofka akriyaya wuxuu ku howlan yahay dee ereyada ilaalintooda iyo isku hagaajinta iyo axkaamtooda laakiin qofkan dhegaysanaya isagu dee dhegtunbuu maalaya sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood asxaabta uu ka dhagaysan jiray asxaabigii ubay ibnu kacab ee waxaan leeyahay ibnu mascuud uu lahaa igu dul akhri suuratu annisa qaybteeda hore waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka waxa wanaagsan ee uu keeno diin iyo dunyada in lagu ammaani karayo in lagu ammaano weeye wanaagga uu qofku sameey hadduu cilmi keeno hadduu cod keeno hadduu karti keeno wax ilaahay u hibeeyey wuxuu dadaal ku keenayba qofku wuxuu mudan yahay in lagu ammaano waana ka nebigu asxaabigan ku ammaanaya taasina waxay keenaysaa takuunu lihada shaksi xaafisan qofkan wax hore u kiciyo dhiiriyay noqonaysa waa caruurta iyo dadka waxbaranaya iyo ummadda wax qabanaysa iyo waa la dhiiriyaa haddii kale waxay ku noqonaysaa moral jab bay ku noqonaysaa qofka iskamana hor imanayaan xadiidkii diidanaa in qofka la ammaano isaga oo meesha taagan taasi waxa ay ahayd marka qofkii qof dee naftiisu quruur ay ku ridaysa la go-ayo markaasaa la lahaa ka daa marka laakiin qofkani uu yahay qof la huba oon halaagsamaynin haddii la ammaano waa la ammaani karaya baabu takbiiri lirukuuc waxaa la sheegayaa marka lasii rukuucayo ila salaadii iyo afcaasheeda baynu ku jirnaa allahu akbar in lasii odhanayo wa aqwaashii afcaashii salaada can abi salamata bni cabdiraxmaan ana abaa hurayrata abaa hurayra asxaabiga la yidhaahdo xiina istakhlafahu markii uu madax ka dhigay marwan marwan ninka la yidhaahdo cala almadiina markuu madiine madax uga dhigay marwan ibnulxakam waataynu soo ishaaraynay dariskankii ka horreeyey mucaawiya madax uga dhigay madiina muddo dheer buu madiine madax ka ahaa markii dambe isagoo khaliif buu noqday muddo laba sana meelaha waktigan abi hurayre oo marwaan ka dhigay madiine uga dhigay khaliifka waxa weeye markuu isagu badho saabka ahaa markaasuu salaada iyo qeybta tukinta abi hurayre yidhi tuki amaha waktigii kalu madax lahaa abi hurayre inu tuki buu dhaha uu dadka kaana wuxuu abi hurayra idaa qaama ila asalaati almaktuubati salaada faralkaa markuu isu taago kabara allahu akbar buu odhanayay uma kabara allahu akbar buu odhanayay mar labaad xiina yarkac markuu sii rukuucayo fa idaa rafaca ra'sahu min arakca kolkuu rukuucda ka toosayana qaala wuxuu odhan jiray samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd uma yukabiru uu sii foorarsanaya oo allahu akbar buu sii leeyahay xiina yahwi saajidan markuu sii sujuudayo marka halkaas waa saddex uma yukabiru man afraad buu abi hurayra allahu akbar odhan jiray xiina yaquumu markuu ka kacayo min asintayni laba ragcadood bacda atashahud bacda atashahud ataxiyaadka kadib salaadu hadday afar tahay iyo hadday saddex tahay waxaa la yaqaanaa laba ataxiyaad inay leedahay ataxiyaadka hore markuu kasii kacayo allahu akbar buu odhanaya yafcalu dalika sidaa wuu samaynayaa yafcalu mila dalik saasoo kale unbuu samaynaya hore xataa yaqdiya salaatah ilaa salaadiisa uu dhammaystirayo kaana yafcal yaqulu takbiiraat intiqaalaat takbiiraha sii socodkiiyo soo socodku akriyaya afd kula khafdin wa rafcin sii socod kastaiyo soo socod kasta allahu akbar buu leeyahy ilaa marka laga toosayo rukuucda mooyaane wa samica allahu liman xamida baa mashruuca faidaa qadaa salaatahu markuu salaadiisa dhameeyo wasallama uu salaaman faidaa qadaa salaatahu markuu salaadiisii dhameeyo wasallama salaaman naqsada abi hurayre aqbala cala ahli lmasjid dadkii masaajidka ku tukanayay buu soo qaabilay faqaala wuxu uhi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirte innii laashbahukum salaatan waxaan ahay ka idinku salaad eg birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninka nebi maxamed xagga salaada idinku eg baanay tanoo kalena is-ammaanid lama yidhaahdee waa ammaano gudashadeed haddaad doonayso inaad dadkii ammaanada gaadhsiiso is-ammaanid noqon mayso aqoon aada leedahay inaad ummadda u sheegto oo tidhaahdo fannigaa si fiican baan u fahamsanahay ciddii iga faa'iidaysanaysa wax dhibi ma jiro marka si ummaddu ay uga faa'iidaystaan oo ficilkan iyo ammaanadan iyo qowlkan uu ku hawshooduu aada u soo koobigaleeyey uu soo ilaaliyey si ay dadku uga qaataan buu doonaya ilaan mar kasta oo cilmigan uu soo gudbiyey la qaato isagana ardaydiisaasi ubad bay utoo ajrigaa ugu badanaya aw cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacayo wey rafcu lyadayn markaa takbiiraadka iyaga ah aqwaal badan bay culimadu ka leeyihiin waxa ay u bateen inta qowlkoodu ku xisaabtanka leeyahay in yaroo naadira mooyaane in uu sunno yahay takbiiraadkaas allahu akbartaa u horeeya wixii aan ahayn inay sunno yihiin qofku haddii uu ka taga aanay salaadiisu waxba noqonayn ama u ilaawo marka taa u horeysa iyada dee waynu waxaana markaa daliilu ah inay sunno yihiin ninkii salaadiisa xumaynayay rasuulku sala allahu alayhi wasalam markuu salaada barayay istaagoo fakabir allahu akbar dhe buuli intan ka dambaysa umuu sheegin haadaa yadullu inay kala duwan yihiin oo ta horena faral tahay kuwan dambena ay sunno yihiin ayay taasi muujinaysa rafcu lyadayni lirukuuc gacmihii kor loo qaado weye marka la rukuucayo xidaaa furuuci ludunayn labada dhegood darafkooda sare iyadoo lala simayo labada dhegood darafkoodaa sare iyadoo lala simayo can malik bni lxuwaynis qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waan arkay yarfacu yadayhi gacmuhu kor u qaadaya idaa kabbara markuu allahu akbar leeyahy wa idaa rakaca markuu rukuucayo wa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc markuu rukuucda ka soo toosayo xataa balagatha ilaa labada gacmood ay gaadhaan furuuca udunayhi laamaha dhegaha dhegaha laamahooda sare faraqyada dhaadheere dhegaha sare kuwaasuu la simayey isagoo gacmaha qiblada u jeedinaya ayuunbuu kuwaasunbuu la simaya saddexda meelood dhegta darafkeeda sare iyo jalaqlaydeedaa yara jiricsanaya garabka in lala simayo gacanta saddexdeeda qaybood baynu soo marnay baabu rafci lyadayni lirukuuci xidaa almankibayn labadii gacmood baa mar ayaa kor loo qaadaya marka la rukuucayo garbahana lala simaya caarada horena dhegahay la simantay qaybta gacanta dambena garbahay la simantay sida lagu jamcinayo labada xadiid baa noocaas riwaayanka qaarkoodna waxay sheegayeen dhegta intaa shaxmadeeda inta lulata halkaana suulkaa la simi markaa gacantiibaa saddex faraar leh faraha caaradooda iyo suulka iyo ciribta dambe markaa waxaa lagu hagaajinayaa un saddexdan meelood axaadiistu ay sheegtay dhegta xaggeeda sare xaydheedan yare hoose iyo garabka can cabdillaahi عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة مركو صلاة بلادنا يرفع يديه يحاذي يحاذي منكبيه كعمو كرو قاضية يحاذي منكبيه حتى يحاذي عفوا حتى يحاذي تشارو لصمه منكبيه لمدي سقرب وإذا ركع مركو الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وصدح جار markuu dee sii kacayo ataxiyaadka hore ka kacayana waa afar intaasun bay axaadiistu u badan yihi laakiin sujuudii ku arki maysi inta badan tarku dalik iyadoo taa la iskaba daayo oo aan laba samaynba gacmii karuqaadkoodi can cabdillaahi waa ibnu mascuud qaala wuxuu uhi alaa ukhbirukum bisalaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam salaadii nebiga ma idinka waramaa dee nooga waran wey qaala wuxu uhi markaa wuu soo akriyay akriyay intii ka khusaysu sheekhu soo qabtay fa qaama nebigu wuu istaagay fa rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaaday awala maratin markii u horreeyuu xidhanayay salaada uma lam yucid acaada yuciidu uma lam yucid maba soo celinba markuu rukuucayay markuu ictidaalayay markii ataxiyaadka hore midna gacmaha kor umuu qaadine bilowgii unbuu xidhay marka waa laga yaabaa tanina waxay tusinaysaa uun in karuqaadku uu sunno yahay kol hadduu iska daayey haadaa yadullu calaa ana rafca sunna in karuqaadku uu sunno yahay ayay muujinaysaa oo nebigu marmarka qaarkood uu ka tegi jiray lamana odhanayo xadiid kol hadduu saxiix yahay ma jirayo waa la tarjiixinaya lama odhanayo waa laga tegaya lama odhanayo waa la jamcinaya marka libayaan inuu sunno tahay un rafcintaasi bay muujinaysaa hay-aadka waxyaabaha salaada qurxiye dhammaystira wey iqaamatu sulbi fi rukuuc waa kayfiyadii loo tukanayay bay asxaabtu soo ururiyeen oo laysu wada keenay iqaamatu sulb dhabarkoo la toosiyo fi rukuuc marka la rukuucayo ayaa la toosinaya waa la dhiibinaya oo waa la dhisayaa si quman buu qofku dhabarkiisa usimaya laftan dheere duudka laydhaa ama araracda ee isku taxan qofku marka uu rukuucsanya waa inay saa u simantaa sida xaashida dhakadeeda oo kale saasuu ahaa nebigu can abi mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uhi laa tujziu salaatun salaadi ma ansaxayso ma gudayso kuguma filla salaadaasoo laa yuqiimu rajulu fiiha salaada dhexdeeda aanu qofku toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuc wasujuud markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay hadduu dhabarka toosin waayo toosnidooda way kala duwan tahay oo midna waa in la isku simo marka rukuucda marka sujuuddana sida loo simayaa waa in la foororiyo markaa shuruuddii rukuucdana waxaa ku jira inaan dee adoo kari karaya aanad madaxiina kor u taagin hoosna u fororin sujuuddiina dee waxaa ka mid ah shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo aadaabteedii inaanad isgaabinin oonad beerka jilbaha saarin laakiin uu qofku iskala shubo oo madaxa culayska kusii daayo mar walbana waa intuu karayo qof inta uu kari kari waayo alla kulama xisaabtamayo alictidaalu fi rukuuc waa rukuucdii oo lagu tooso waa iqaamatu sulbi iyo ictidaalki labada waa toosin can anasin can rasuuli illaahi qaala ictadiluu fi rukuuci wasujuud ku toosma rukuucdiiyo sujuudda dhabarkiina toosiya walaa yabsud axadukum midkiin yuu fidini diraacayhi labadiisa dhudhun kalkalbi aygoo kale oo markaad sujuudsantay haddaad gacanta calaalcasha ilaa suxulka dhigto waa sawirku aygu lahaa markuu soo kadaloobuu soo kabadhuudo markanuu soo fadhiyu soo ligan yahay sawirkaasuu leeyo gacmuhu soo goglaa jeenyaha hore noocaha u egaan markaa waxaa la diiday iftiraashan ka iftiraashi sabc sidaa bahalka oo kale inaad noqoto iyo buruukan ka buruuki lbaciir awrka sidiisa oo kale inaad u fadhiisato wa naqran ka naqri dajaaj iyo digaagada sideedoo kale inaad u dhigdhiglayso marka aad sujuudayso inaad waa inaad tartiib ka duwanaataa xayawaanka baabu kitaabu tabiiq waxa uu u baab yahay intanina waa tadbiiqi markaa tadbiiqani dee laba macnoba uu yeelanayaae axkaamtii oo la dabiqo iyo wixii nebiga laga arkay taa iminka macnaha mutabaadirka ahee degdegaya maaha ee waa isku daboolid gacmaa la isku daboola berigi hore waxaa jirayay qofku marka uu rukuucsan yahay siiba intuu gacmaha isku daboolo inuu geliyo labada jilib dhexdooda dabeetana dhabarkii isagoo fororinaya ayuunbuu gacmahana labada jilib dhexdooda gelinaya taa iyada a waktigii dambe waa la nasakhay sida aynu ku arki doono riwaayada uu warinaya sacd bnu abi waqaas radia allahu canh laakiin cabdillaahi ibni mascuudo riwaayadaasi aanay soo gaadhin ayaa taa weli iskaga sii adag oo iska sii haysta isku daboolidii gacmaha oo isaga iyo dadkii ardayda u ahaaba yidhi isugu keen daboola gacmaha jeenyaha dhexdoodana inoo geliya markaa waman xafada xujatun calaa man lam yaxfad qofkii markaa aan xafidin dee qofkan xafiday unbaa laga raacaya oo macnaheedu kaas ku xisaabtan buu leeyahy mar hadduu dee cilmi soo kordhiyey can calqamata walswad waa ardaydii kuufiyiinta ahaa ee ibnu mascuud aimadii hiqaada hawi annahumaa labadaa arday culimadii waaweynaa wey laakiin dee ibnu mascuud arday bay uyihin kaanaa waxay ahayn maca cabdillaahi fii beyti cabdillahi ibnu mascuud bay la joogeen gurigiisa fa qaala wuxuu uhi asalla haaulaai miyay tukadeen kuwaas qolyihii masaajidka iyo madaxdii baa laga yaabaa inuu ishaarayo qulnaa nacam way tukadeen dadkii halkaa ku tukanayay fa amahumaa labadoodiibuu imaamu noqday wa qaama baynahumaa dhexdoodu istaagay bigayri adaanin walaa iqaama mana adaamin mana aqiimin qaala markaa ibnu mascuud waxa uu yidhi idaa kuntum halaaatan markaad saddex tihiin fasnacuu haakadaa sidan sameeya wa idaa kuntum markaad tihiin akhara min daalika kuwo ka badan saddex falyaumakum axadukum midkiin imaamha idiin noqdo horraysiiya walyafrish ha goglo kafayhi labadiisa gacmood oo looga jeedo diraacaynkii iyo dhudhumadii calaa fakhidayhi jilbaha dushooda ha ku goglo markuu rukuucsan yahay oo intuu gacmihii jilbaha dul saaro halkaa hoosena ha gashado fa ka'annamaa andur waaba aniga oo eegaya ila ikhtilaafi asaabici rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam farihii nebiga oo isku daboolanoo isweydaarsan ayaad moodaaba inaan isha ku hayo intuu farihii isku daboolay oo uu isweydaariyey ayuu dhexgeliyey labada jilib inaan imika arkaabaad moodaaba marka tan aan idiin sheegaya nebigaan ka arkaye sidaa yeela buy markaa saddex arrimood oo qariibah asxaabta uu kaga duwanaa buu markaa iska leeyahay oo laga yaabo qaarkood inuu waqtiyadii dambe ka tegay midi waxay ahayd wuxuu aaminsanaa in had iyo jeer jamcu uu ka bilaabmayo uun dee wixii saddex ka badan marka laakiin isaga iyo laba uu tukinayo ay yihiin inay isdhinac gelayaan oo sidaa labada qof marka imaamka iyo maamuuman yihiin ay isu barbar galaan wuxuu aaminsan yahin labaduna inay la mid yihiin oo midina bidixda iska taagayo midina midigta isaguna dhexda u istaagaya taasi madhabu ibnu mascuud baaha taasi waa mid midda labaadna waxa weeye xaalada iyada dadku saa u badan yahay cid loo yeedhaaba ma jirto adaan iyo aqiiminitoona ma jiraan midda saddexaadna waxa weeye gacmaha in la isku daboolo lala geliyo jilbaha hoostooda saddexdan arrimood ayuu qabay ibnu mascuud radia allahu canhu saddexdiiba dee waa ka aad ka arkaysay ka muuqanayaan halkaa ka u horraysa waxaa lagu yihi waqaama baynahumaa dhexdoodu istaagay ismay daba taagin labadoodii isna xagga hore uma bixin ee uu isdhex taagay midda labaadna bikayri adaanin walaa iqaama wey midda saddexaadna waxau ihi walyafrish kafayhi calaa fakidayn kafaynkan waxaa loo jeedaa labadii gacmood uun ha goglo labada gacmood bowdyaha dushooda mar maalan waxaad sawirataa adigoo rukuucsan gacmihiina doonaya inaad dhex geliso intood isku daboosho labada jilib dee suxulladii bawdyahay ku dhegaya waad foorartaa maalan labadii gacmoodna waad isku dabooshay suxulladaadii ama dhudhumadiina bowdyahay qabsanayaan markaa sidaa sawir markiiba waad garan karaysa markan uu leeyahay labada gacmood bawdyaha saar waxa la socda dee isku daboolo hoosta geli labada jilib dhex geli waa sidaa ee ma aha ha u qaadanin marka aad fadhido gacsuxullada duldhig bawdyaha taa ha u qaadanin taasi waa gaar oo dee waa halkeeda waa la ogolyahay waxaana kaa hor imanaysa haddii aad fadhiga ku fasirto tan dambe ee gacmaha la isweydaaranayo fa kaanamaa andur waaba aniga oo eegaya kaanada waa tii tashbiihahayd fa kaanamaa andur waaba anigoo eegayaad moodaa ilaa ikhtilaafi asaabi asaabici rasuuli illahi sala allahu alay wasalam farihii nebigoo isweydaarsa intuu saa isugu daboolay buu labada jili dhexdooda geliyey waanu rukuucsan yahay iminkaad moodaa inaan arkayo marka nebigaan ka arkee sameeya saddexda arrimood ee qariibka ah buu ibnu mascuud keenay laakiin waa looga jawaabay تطبيق وكا عن الأسوع وعلقمة قال وحيدا صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا دحد يده استاغي فوضعنا أيدينا على ركبنا وحن صارنا قعمها يجي تلبه اسكمان ندبولينه فنزعها ونغسيبه dee isagoo arkaya dee wuu arkay markuu foorarsaday wuu arkaya markaasuu kana gacantii ka fujiyey kana ka fujiyey fakhaalafa bayna asaabicina faraha yagii buu isweydaariyey dee ila dhinacay ku hayaane intuu show saa uga qaaday buu saa isugu daboolay kana uu ka fujiyey jilbiga uu isu daboolay fakhaalafa bayna asaabicina wa qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yafcalu saa isuga samaynaya taasoo horreysay baa markaa warku aanu gaadhin in la nasakhay sacad baa sheegay laakin can cabdillaahi qaala wuxu uhi callamanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaa nebigu salaaduuna baray faqaama wuu istaagay si uu noo baro fakabara allahu akbar buu ihi qiyaamkii salaaddu inuu waajib yahay inu ka arkaynaa allahu akbartiina inay waajib tahay wax ka horeeya oo usalli iyo farda iyo kadaa midna aanu jirin falamaa araada an yarkac markuu nebigu doonay inuu rukuuco baqa yadayhi labadiisa gacmood buu isku daboolay bayna rukbatayhi labada jilibna uu dhexgeliyey warakaca wuu rukuucay intaasuu ibnu mascuud sheegay bay dhah qolyihii ka warinaya ardayda ahaa fabalaga dalika sacdan warkani wuxuu gaadhay sacd bnu abi waqaas oo ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey faqaala wuxuu yihi sadaqa akhi walaalkay run buu sheegay ha ibnu mascuud sidaa uu sheegay way jirta qad kunnaa nafcalu haadaa arrintan waanu samayn jirnay berigii hore uma umirnaa waxaa nala faray bi haadaa kan keedee dee dadkiibuu tusiyo jilbuhu qabsaday yacnii waxaa nala faray isagaa kuu fasiraya bayna shardatayn alimsaak birukab in jilbaha la qabsado oo isaguna dadkiibuu tusaye wuxuu yihi kunnaa nafcalu haadaa kan waanu samayn jirnay isku daboolidan uma umirnaa bi haadaa jilba qabsiganaa nala faray markii dambe oo ah alimsaak birukab in jilbaha la qabsado marka wuxuyna tusinaysaa xadiidaas ana asaxaaba laysuu calaa darajatin waaxidatin min alcilm kama annaasi alaakhariin dee asxaabtu may sinayn xagga cilmiga waa ku kala duwanaayeen ninba wuxuu arkay iyo wuxuu maqluu soo gudbinayo ammaanada intaasaa xil ka saaraa waana sababaha keenay inay had iyo jeer iskhilaafaan culimada iyo asxaabtuba sababaha keenaya min asbaab alikhtilaaf waxaa ka mid a aqoonta dadka oo ay isdheeryihin abi muusa alashcari wuxuu kusoo garaacay albaabka cumar bnu lkhadaab oo madaxweynihii muslimiinta ah saddex jeer markuu garaaco uu yihi dee salaamay u ma soo galaayo lala hadli waayo iska noqday cumar baa albaabkii furo halkaa isagoo sii socda abimu abi muusa ayuu arkay markaasuu yihi soo noqo maxaa ku celiyey dee nebigaa yidhi buui marka saddex jeer hadashaana garaacdaana laydinla hadli waa iska noqda ama waxaad keenaysaa buui cidkii u markhaatiya ama waaban ku garaacayaa buui abi muusa ila waxaan xadiis ahayn baad noo dhiibaysaa markaas abu muuse madaxuu qabsado reer ansaareed buu tegayo war markhaati baan u baahanoo waa lay hayaae cid igaga rida ma haysaa bay idhah waxay idhaaheen dee waxa kaaga markhaati kacaya ka noogu yarba warkaa waa la wada yaqaanaaye dabeetana raggii noogu da-da yaraa mid kamida baa soo raacay zayd baan filay inu ahaa khalaas cumar baa dabeetana halkii isdhiibay wuxuu ihi khalaas ee intii aan ku jiray hawlaha kale iyo mas-uuliyadda iyo suuqa maxaa cilmi dhaafay wey can muscab ibni sacd waa muscab ibnu sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas inankiisii weeyey qaala wuxu uhi sallaytu waan ku tukaday ilaa janbi abi aabbahay dhinaciisa wajacaltu yadaya bayna rukbatay labadaydii gacmoodna waxaan dhex geliyey bayna rukbatay labadayda jilib siduu deenoo doonaya ibnu mascuud fa qaala lii wuxuu igu yidhi wuxuu igu sameeyey macnaha igu falay qaaladii la macnayaal dhowra yeelanaysa idrib bikafayka calaa rukbatayk idrib saar un weeye ku dhufaymaka maaha saar bikafayka labadaada calancalo calaa rukbatayka labadaada jilib saasuu markaa qaadayoo wuxuu ii ishaaray intuu ka soo saaray buu labada jilib saab saaray ibnu mascuudna wuu ka fujiyey oo isna guduhu u geliyey sacadna wuu ka fujiyey oo dushu u saaray nin waliba uu dadaalaya laakiin ka saxaan aragti dambeeyey qaala wuxuu uhi uma facaltu dalika sidaasaan sameeyey maratan ukhraa mar kale un baan isilaawaan haddana jilbaha hoostoodii gashaday gacmihii fadaraba biyad fadaraba yadii gacantaydii kadh kaga siiyey uu kasoo tuuray meesha wa qaala wuxuu uhi inaa anagu haddaanu asxaabta nahay qad nuhiinaa haada kan waa naloo diiday qad nuhiinaa haada kan waa naloo diiday wa umirnaa waxaa nala faray an nadriba inaanu yeelno bilakufi calaancalaha cala rukabi inaanu jilbaha saarno waxay ka dawa tahay in qofka dhabarkiisu uu dhiibsami karo iyo inaanu dee hore u ciirinba wuu cuskanayaa dee qofku waanu cuskanayaa waanu isku kala bixinayaa marka sidaasuu tilmaamay labada arrin calaamadaha naskiga waxa weeye inuu asxaabi sheego arrinkanina inuu horreeyey arrinkanina inuu dambeeyey can muscab ibnu sacdin qaala rakactu fadabaqt tadbiiqi wakaa dabaqa tadbiiqan rakactu fadabaqtu intaan rukuucaan isku daboolay gacmaha faqaala abi sacd sacad baa wuxu uhi ina haada shayun kunna nafcalu war waxaanu berigii hore samayn jirnay bay ahayd uma irtafacnaa ila rukab waxaanu usoo kacnay ilaa jilbaha jilbaha loo kacayaae xagga jilbaha usoo socon irtafacnaa ila rukab jilbahaan usoo kacno gacmaha loo soo saaray maana meel walba waa salaadii waa la taabanaya xagga horaa laga soo bilaaday halkee laga soo bilaabay tahaaradii ilaa way soconay axaadiidta uu kollay soo celcelinaya mid walibana faa'iidadeeday leedahay waxaanu ka mid yahay usuusha kitaabka ugu cilmi badan xagga salaada ayuu nasaa-i uu ka mid yahay waxaa laga yaabaa ilaa laba kun oo xadiid haddii aanay ka badan ama waa ku dhowaanaysa salaada inta uu kaga warramayo marka wax badan baa laga heli karaya kala duwan alimsaaku birukbi fi rukuuc jilbaha in la qabsado marka la rukuucsan yahay saarid iyo imsaak baa kala duwan marka imsaagiina waa intaa gulubida hore iyo jilibka soo jeedkiisao lagu dhego cuskasho adag weeye can cumara qaala wuxu uhi cumar ibn khadaab sunnat lakum rukb jilbaha la idiin sunneeyey qabsashadooda eh fa amsikuu birukab jilbaha qabsada can cumara inama sunna alahdu birukab jilbaha qabsashadooda sunnihii nebiga sacad buu ku raacay baabu mawdici araaxatayni fi rukuuc calaancalaha xaggee la dhigayaa marka la rukuucsan yahy raaxa raaxatulyad waa inta cad kafka intiisa cad kaf waxaa la isku yidhaha sii jeedkiiyo soo jeedkaba intaa hore jalaaq la yidhaha laakiin dahru lkaf wa badnu lkaf badnu lkaf intan hoose cad baa raaxa la yidhaha intaa calaan casha aynu idhaahno can saalimin qaala wuxuu uhi ataynaa abaa mascuud asxaabigaasaan u nimi faqulnaa waxaanu ihi xadithnaa can salaati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam salaadii nebiga nooga warran faqaala wuxuu ihi bayna faqaama wuu istaagay asxaabigani si uu ficilnimo salaadii nebiga noogu tusiyo bayna aydinaa dhexdayadu istaagay wa kabara allahu akbar buuri falamaa rakaca markuu rukuucay wadaca raaxatayhi calaa rukbatayhi labadiisa calaan calood jilbuhu ku qab wajacala waxa uu yeelay asaabicahu farihiisiina asfala min dalik jilibku kasii hoosaysiiyey marka calaancasha intaa cada godan gulubidaa dhaqdhaqaaqaysuu ku hagaajinaya faruhuna jilibkay ka dhaadhacaya intaasuu soo kordhiyey wajaafaa wuxuu kala durkiyey mirfaqayhi labadiisa suxul buu bogga ka durkiyey xata stawaa jeeruu toosay kullu shayin minhu xubin kasta oo isaga ka midi markaad labada calaalcalood gulubida saarto farahana xagga jilibka hoostiisa ku qabato xaglahana toosiso gacmihiina way toosayaanoo labadan dhinacna kuma dhegayaane labadii bog ayay labadii suxul kor uga kacayaan madaxii iyo dhabarkiina wuu toosaya waxa uu ku yihi xata stawaa kullu shayin minhu shay waloo qofkan ka midiba asxaabiga ka midiba ilaa uu toosay de xaglii baa toosay gacmii baa toosay dhabarkii baa toosay meel waliba way toostay uma qaala wuxuu uhi samica allahu liman xamida faqaama wuu istaagay xata stawaa kullu shayin minhu ilaa meel waliba toostay markaana taana waxaa laga faa'idaysanayaa gacmaha inaanu soo laabin gacmihii way tooseenoo wuu sii daayey markuu ictidaalka ku jiray xagliina wuu toosay dhabarkiina wuu toosay meel waliba saxiixun ilaa jumlata alsaabic jumladaa markaa asaabicda sheegaysaan saxiixa in buu leeyahay sheekh wajacala asaabicahu asfala min dalikada baabu mawaadici asaabici alyadayni fi rukuuc rukuucdii marka la rukuucsan yahay bal halkee faraha la dhigaya calaan cashi garanoo gulubidaa lagu qabanaya fariina xaggee la geynaya kii unbuu dhanka kale kaga soo wareegaya can cuqbata bni camrin qaala wuxuu yihi laa usallii lakum idinma tukanayo kama ya alaa usalli cafwa alaa usallii lakum miyaanan idin tukanaynin kamaa ra'aytu waa waa usluub atacriib taxdiid iyo tacriid baa kala jiro labaduba waxa weeyaan bandhig midina maca rifqin midina maca iscaaj oo shaygii lasoo bandhigo si debacsan waa tacriib isagoo loo soo bandhigo shaygii si qallafsan waa taxdiid iyo huruuf alaa usallii lakum miyaanan idin tukanayn oon idin tusaynin kamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yusallii siduu nebigu u tukanay miyaan idin tusa miyaanan idin tusayn faqulnaa bala afcarabiga waa caynka markay wada socdaan istifhaam iyo nafyi balaa bay jawaabtu noqonaysa wa ilaa hadday nacam noqoto xagga kale udhacaysa balaana tus weeye faqaama wuu istaagay falamaa rakaca wadaca raaxatayhi labadiisa calaancalood calaa rukbatayhi labada jilib buu ku qabto wawadaca asaabicahu farihiisana wuxuu saaray min waraa'i rukbatayhi labada jilib buu hoos u dhaafiyey waraau waa hoosun buu u dhaafiyey dee calaalcalihii farihii macnaha jilibkay hoos u dhaafeen marka inta godan marka inta godan guluubidan wareegaysa aada saarto farihina jilibkay hoos u dhaafaya min waraa'i rukbatayhi jilbaha hoostooda wajaafaa ibtayhi labadiisa kilinkilana wuu yar kala kaxeeyey xata istaqara kullu shayin minhu xubin kastaaba ilaa uu sugmay taasi waxay ka turjumaysaa wuxuu kala saaray sii socodka iyo soo socodka oo markuu sidii usii socdon haddana muu soo noqone wuu sugmay uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor u qaaday faqaama wuu istaagay xata stawaa kullu shayin minhu uma sajada wuu sujuuday fajaafaa ibtayhi labada kilinkilo bogga ka qaaday labada kilinkilo kumuu dhajin dhinaca laakiin wuu ka qaaday xata istaqara kullu shayin minhu xubin waliba wuu sugmay uma qacada wuu fadhiistay fadhigii udhexeeyey labada sujuudood xata istaqara kullu shayin minhu xubin walow jirkiisa ka midiba jeeru sugmay uma sajada sujuuddii labaad buu sujuuday xata istaqara kullu shayin minhu shay wal oo jirkiisa ka mid ilaa uu istaagay dhaqdhaqaaqi ka go-ay waa umaaniinadii uu nabigu lahaa fadma ana biha ku xasi uma sanaca daalika sidaasuu sameeyey arbaca rakacaat afar ragcadood uma qaala wuxuu ihi haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yusallii wahaakadaa sidaasuu kaan ahaa yusallii binaa nebigu mid noo tukiya marka tanina waxay tilmaamaysa iyadoo ummadda wax la baraya in la tukan karo oo la weysiisan karo waa baabu tacliim isaguna halkaa hore wuxuu alaa usallii lakum miyaanan idiin tukanayn bu marka ilaahay baa loo tukanaya salaadana waa salaad sunnaha uu tukanayo afar ragcadood ka dhigayo laakiin dadku wax baraya baabu tajaafi fi rukuuc marka la rukuucayo waa inaan la isku dhajin boga waa haddaad fursad haysato wey haddaad cidhiidhi ku jirto ka war maqasabba inaad tidhaahda iga durka dee aan iskala fogeeye haddaad imaamtay ama banaan ku tukanaysa ama nafis haysato in yar dee gacmahooda yaro kala qaban waxa sunnaha la tadbiiqiya hadday suuragal tahay hadday suurogeli weyda dee waa la dhaafa iyadoo jiq la isku yahay dee dadka ha dhibin ilan qof baad markaa kilinkilada kaga qabanaysa can abi mascuudin qaala wuxuu uhi alaa uriikum kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama siduu nebigu ahaa yusallii mid itukada ma idin tusiya qulnaa bala faqaama fakabara falamaa rakaca jaafa bayna ibtayhi xataa lama istaqara kulu shayin rafaca ra'sahu rukuucdii buu ka toosay fasallaa arbaca rakacaatin haakada afar ragcadooda sidaa u nidaamsan buu tukaday sidii riwaayada horeba ku sugan وqاl wuxu uhi hkda raأytu rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslm ficilkanuu sameeyey maydin tusinaa inuu ku bilaabay sidii nebigu noo tukiyey sidanuu nebigu noo tukiyeyna wuu ku dambeysiiyey arrintaasi waxay tilmaamaysaa waa siduu nebigu asxaabta alayhi الsalaatu wasalaam u tababare inay ummadda ku xidhaan rasuulka oo iyagu aanay isku xidhin manaa iyagu iskuma xidhayaan ummadii laakiin rasuulkooday ku xidhayaan sidaasaan arkay sidaasuu noo tukiyey nebigay ku xidhayaan waana sida la inaga doonayo dadka inaan madhab lagu xidhin oon sheekh lagu xidhin ee ilaahii lagu xidho iyo rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ergada ilaahay ahaa oo waxyiga dadku ay qaataan a'imadii afartii madhab mid waliba maqaalad buu leeyahay dhaxalgal oo kutubtiisa ku qoranoo dadku markuu arkay siday ugu ururayaan madhabtiisa mid waliba uu leeyahay kitaabka ilaahay iyo sunnihiisa raaca sunnaha rasuulka oo qowlkaygu hadduu khilaafo halkaa iska dhiga gidaarka ku dhufta buu leeya imaamu shaafici qowlkaygu hadduu daliilka khilaafo qadaasada iyo hufnaanta waxaa la waa daliilka naska weeye taasoo aada moodayso dadku mar walay joogaanba inay cid uun cabsan yihiin oo marar fara badan qoladii hore iyo kuwa dambe qolo waliba sheekh fulaan bay hoosta ku sidata kuwa hore iyagoo sheekh fulaankii ka tuuraya ayuu kaka tuuraya isna mid buu liqsan yahay wax jiro weye laakiin xaqiiqada dhabtaha asxaabta uu nebigu ku tababaray waa taas imaamu maalik wuxuu lahaa qof kastaba hadalkiisa waana la qaadan karaa waana la radiyi karaa ilaa saaxibu hada alqabri nebiga qabrigan ku jira uunbaa qowlkiisa la qaadan doonaa wixii sugma alictidaalu fi rukuuc rukuucdii waa in la toosaa عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل مركو الركوع وتوسي وتوسي الدونايو مركو توسينية سيدو توسين و إذا ركع مركو الركوع اعتدل وتوسي جري وديبين جري دورك وكلبحين جري فلم ينصب رأسه لكذي سفسيدا مسكة موسى وتوسين جري ولم يقنعه sida qarandidana muu fooraran jira baasha qarandidu beris dambey bisha xaggan hoose ka aragtaa baa layidhi bilay bilkhayr bay tidhahdeen soomaalida waxay ka turjumayaan foorarkeeda baasha inaan xaggaaba eeginba qarandidaba dad baan aqoonbe ama hal doofaarka eegoo meelaha qoqodo casarka iyo meelaha kasoo booda markaa siday hoostan uqodaysa xayawaan dhulka uga guranayso mar dambe xagga hoose ka aragtaa bay kuleeyihin marka qofka yaro qaafilka wax ku fooranaana gadaal baraaruga ayay idhahdaan kani waa waa qarandi saas oo kale maskiina dee isaguna saasuu qoorta u taagayaa intuu dhabarka saa ayuu dhakadiina saa u fidinaya marka xadiidku ma jirta laakiin inagaa tusaale uga dhigayna falam yansib ra'sah walam yuqnichu dhakadana kor uma taagin hoosna uma foranin wa wadaca yadayhi calaa rukbatayhi jilbuhu saaray ah gacmahana annahyu can alqiraa'ati fi rukuuc baabkaa hore markaynu ka baxnay baab kala la galo ah annahyu can alqiraa'ati fi rukuuc waxaa la diiday qur-aankii in lagu akriyo rukuucda iyo sujuudda sujuudda iyo rukuucda marka taasi wuxuunay ku tusinaysaa shay walba in meeshiisa la dhigo shay walba in waktigiisa laga faa'iideeyo wax iska wanaajisasho la yidhaahdaa aanay jirin aad shayga iska wanaajisata un qur-aankii ilaahay baa lagu leeyahay meelaha qaarkood salaadii ha akriin marka haddaad tidhaahdo waa qur-aane qur-aan iyo salaad ishelay weye maxay is yeelayaa dee arrin maa taas arrin maaha haddaad intood meel iska fadhiisato aad tidhaahdo maya anigu dee khudbadda ha iska akriya mama fahmin khudbadda khatiibka qur-aankuma wadaya saliga nebiga iyo wardiguma anigu wadaya mama maqlaya waxa uu leeyahy ma garanayo qalad haada markaa nasku iyo daliilku in sidiisa loo raaco wey can caliyin qaala wuxu uhi nahaani nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu noo diiday can alqasiyi waalxariiri wakhatami adahabi waana qra waana raakic cali baa sidaa yidhi nebigu wuxuu ii diiday can alqasiy qasigu wuxua dhar lagu sameeyo meel masar ku taala oo qaso la ydhaah dhar lagu sameeyo xariirta shabaha ayuu ahaa xariirtiina wuu diiday khatami dahab fargalka dahabkaa in la xidhana raggiibuu diiday dahabka iyo xariirtaba dumarka waa u xalaale raggaa loo diiday wa an aqra'a inaan akriyana wuu ii diiday qur-aanka wa ana raakic anigoo rukuucsan adkaabtan kale waaridka ah ee nabiga ka sugnaatay baa la akriyaya wa fii lafdin wa an aqra'a raakican labaduba waa xaalo laakiin waa xaalo jumlo ah iyo xaalo mufrad ah wa ana raakic waa jumlo xaalo ah oo ismiye ah kan kalena raakican oo xaaladiiyo mufrada cali sidaasuu yidhi can caliyin qaala nahaani nabiyu sala allahu alayh wasalam can khatami dahab wa can alqiraa'ati raakican wa can alqasiyi waalmucasfar mucasfarkuna waa dhar sibaaq la geliyey baalkan aynu nidhaahno kalarka berigi hore sibaaqa la odhan jiray rinji baa dharka dharka rinji la geliyaabuu ahaa aada u casoo dhiigahoo jidhkii qofkana qabsan kara dumarka iyo ummado kalena u eg markaa isaga laftiisu ayaa kala nooc nooc ah can caliyin qaala nahaanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam walaa aquulu odhan maayo nahaakum wuu idiin diiday odhan maayo marka lagama fahmayo dee anigunbuu igu gooni yahay laakiin dee xilkani anuu isaaran yahay wey oo si toosa ayaa nebiga uga maqlay an taa can takhatumi dahab dahabka in farga laga dhigto waa xaraam wey dadka qaarkood baa isxariifinaya iyagoo isreer magaalaynaya gaalada isu egeysiinaya iska soo gashanaya yararkeen waa in loo sheegaa inay fartu fartu inay go-iba karto qaar kalena arooskay isu geliyaa waa shaqadii kaniisadda wa can lubsi alqasiy wa can lubsi lmufaddam walmucasar mufaddamku waa marada casaanka la cabsiiyey mucasarkuna waa casaan labadaniba way casi mararka qaarkood thawbu shuhra buu noqdaayo bal iminka dadkan oo dhar wada gashan haddaad xabad cas gashato ka war oo noocii roobla dhacda roobla dhacda bahasha la yidhaahda ee saa markuu roobku bahal cascas baa soo daadan dadka qof waliba u arkaya kaasi muxuu ahaa taasi maxay ahayd thawbu shuhra u eegaanaya laakiin mararka qaarkood way dhacday inuu nebigu xidhay idan markaa xaaraan maaha bay leeyihin culimadu wa can ilqiraa'ati fi rukuuc can caliyin qaala nahaani rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can khatami dahabi wa can labuusi lqasiy dharka la xidho ee qasiga la idhaahdo xariirta u eg ibrisamka walmucasfarka cascas wa qiraa'ati rukuuc wa qiraa'ati lqur'aani waana raakic can caliyin qaala nahaani rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can lubsi lqasiyi walmucasfar wa can takhatumi dahab wa can ilqiraa'ati fi rukuuc marka sidaasaa sujuudiina inoo iman doontaaye ayaa qur-aanka ilaahay loo diiday idan markaa xataa aayadaha rukuucdiiya ka warramaya maya aayadaha xataa ducada ka warramaya rukuucdiiya sujuudda midna lagu akri maayo wallahu subxaana wa tacala aclam